magaalada istanbul waxaa ka furmay shirweynaha golaha caalamiga ee qurba joogta soomaaliyeed shirkan ayaa ah kii shanaad ee soo qaban qaabiyo ururkani haddaba go'aamada golaha shirka qurba joogta ayaa waxaan ka wareysanay guddoomiyaha ururkaasi jawaahir daahir xuseen barre aadan ayay uga warantay arrimaha shirkan lagu soo qaaday shirkani waa shir caalami ah oo baahida keentana waxay tahay in maaragtay dadkeena qurba joogta hadday yihiin dhibaatooyinka maaragtay banaanka dadka ku haysta wadanka gudihiisa dhibaatooyin ka jira in marka dadki ay isku yimaadaan oo ka wada hadlaan oo ka wada tashadaan la fiiriyo maaragtay xal suurtagal ah dabeedna talooyin maaragtay wax ku ol ah shirka ay kasoo baxaan oo runtii maaragtay wax u faa'iideyn kara marka horta shirka baahidaasi taasaa keentay gaar ahaan mawduucyada aanu dooranay waa mawduucyada runtii aad iyo aad maaragtay hadeertaan muhiimada aadka ugu ugu ah maaragtay mujtamaca soomaaliyeed waa arrimaha dhalinyarada dib uheshiisiinta maaragtay ummadda soomaaliyeed dhinaca kalena waa arrimaha ganacsiga waxaanu rabnaa inaan fiirno ayadana maaragtay sidee baa ganacsiga soomaaliya loo dardargelin karaa gaar ahaan sidee baa loo maalgashi loogu sameyn karaa wadankii wadankeena gudihiisa inaan maaragno xoojino runtii in laisdhaafsado maaragtay ganacsi dhinaca maaragno soomaalida iyo gaar ahaan turkida wadankan hadeetan aan ku qabanayno shirka aan ka gudubno maaragtay xilliga maaragtay mar walba inaanu ka jawaabno maaragta dhibaatooyin ina soo wajahay ama abaaraha hadday yihiin waxyaabaha xaalufka maaragno dhirka keena iyadana maaragno iyada laftigeeda waan fiirinayna iyaduna taasaan fiirinayna iyada kudeeda yaa kasoo qaybgelaya shirka sanadkan runtii dad badan baa kasoo qaybgelaya dadka aanu ku casuunay waxaa kamid ah qurba joogta soomaaliyeed oo maaragtay dacalada maxaa adduunka o dhan ku firarsan golaha qurba joogta soomaaliyeed wuxuu maaragtay matelaa qurba joogta soomaaliyeed waxaanu leenahay wakiilaanu ku leenahay australia maaragtay america yurubta maaragtay wadamadeeda intooda badan africa iyo iyo asia xataa intaas oo dhan wadamadaas o dhan dad baan ka casuunay hadday yihiin dadka ganacsatada hadday yihiin aqoon-yahanada dadka maaragtay waxyaabaha qaarka maaragtay ku takhasusay dhalinyarada ururada maaragtay mujtamaca waxaan kaloo casuuninay dowladda soomaaliyeed waxaan ka casuuninay wufuud heer sare ah uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya waxaa kasoo qayb galay wasiirka maaragtay arrimaha maaragtay dhibaatooyinka iyo musiibooyinka waxaa kaloo dhinaca turkina ayagana waxaa kasoo qaybgelaya wasiir ku-xigeenka maaragtay arrimaha dibadda wasiirka dowlaha arrimaha dibadda soomaaliya isagoo kudhisa waan cazunay wuu soo socdaajida kusoo jira dad badan oo xildhibaano runtii dad maaragtay aada iyo aada u sareeya ayaa iyagana aanu casuunay arday baanu casuunay waxaanu casuunay dhalinyaro badan oo maaragtno wadankan turkiga wax ku barata ama ka shaqaysata marka runtii looma kala maqna oo waxa weeyaan intaasoo maaragtay ummad ilaa boqol iyo konton dad ka badan ayaa isugu imaanaya magaalada istanbul oo runtii shirkan u yimid arrimahaas aan maaragtay aan hore usoo sheegan ka wada xaajoon doono ka hadli doono maxaa la filayaa markaa gabagabada shirkan inay kasoo baxaan waxaan rajeyneynaa inay kasoo baxaan runtii marka ugu horeysa horta talooyin wax ku ol ah waxa ugu muhiimsan maaragta dadka inay isku yimaadaan oo maaragtno wax isla qaybsadaan oo isla hadlaan arrimaha iyaga dantoo ah oo maaragtno ummad ahaan iyo wadan ahaan muhiimka u ahna inay ka wada hadlaan dabadeedna ay isla fiiriyaan maxaa xal inoo ah runtii markaa fiirisyad waxa weeyaan caqabado badan ayaa iska jira laakiin haddana markaa fiirisyad fursado badanna way jiraan in marka kulli inta laga wada hadlo dhinac kasta la fiiriyo sidee baa marka caqabadahana looga gudbi karaa fursadaha jirana sidee baa looga faa'iideysan karaa inaan marka talooyin la bixiyo talooyinkaasna hadhowti loo bedelo ficil maaragtay qorsheed wax looga qaban karo markaasna hadba maaragtay qolyaha ay qusayso aanu taladaas aanu la wadaagno hadday tahay dhinaca ganacsiga hadday tahay dhinaca maaragtay ay tahay dhalinyarada hadday tahay muxuu ahaa dhinaca maaragtay dawladda marka waxaan isleenahay muxuu ahaa arrimahaas oo dhan runtii wax fiican ayee maaragtay ay ay ay shirku ka qaban karaa hadda runtii maaragtay shiro noocan oo kale markaa qabanqaabinaysid mar walba waxa weeyaan layskama qaban karo waxaana loo baahan yahay maaragtay golaha qurba joogta soomaaliyed keligeed may awoodeen inay qabato haddaysan saacidaad ka helin maaragtay ururo tiro badan oo runtiina saaciday iyo dad badan oo maaragtay ganacsadaah oo runtii ayagoo qudhooda maaragtay naga saaciidaysaan u hirgelin lahayn shirkan waxaan ugu horeeyay runtii aadkii aadka nooga saaciiday urur la yiraahdo unis emre institute oo turki ah oo asaga maaragtay noo qabaqaabiyaha muxuu ahaa shirka ka mid ah iyo maaragtay shirkadan hormud maaragtay telecom oo runtii iyaduna u ahaa hay-addii ugu weyneyd oo runtii sponsor garaysay shirka oon aada iyo aada maaragtay mahad aada u weyn aan ugu hayno aadna ogtiin runtii hormuud wax badan ayay marka marka la fiiriyo mujtamaca soomaalida waliba dhinaca markan waxyaabahan aan nirano markan social responsibilitieska ay aada iyo aada isaga xil saarta waa tahay ugu dambeyntii sidee ayaa ugu habboon oo loo dhaqangelin karaa talooyinka iyo go-aamada ka soo baxa shirkan sida aan runtii qorsheynayno waxa weeye waxaa jiri doonaa mawduucyada afarta mawduuc aan ku sheegay workshopyo ayaa laga sameynayaa isgarab socda mid walba oo looga doodayo dad badan oo khibradaha leh baanu ku casuulinay meesha oo runtii arrimahaasito ka hadli doona marka talooyinkaas markay soo baxaan saan sheegay qorshaan u sameyn doonaa qorshahaasito marka shirkan anagu qabano caalamiga waa shir sanadla ah sanadka kale intaan la gaarin waxaanu sameyneynaa inaan maaragtay qorshe ku bay ku salaysan wakti inaanu qabano waxyaabahaas oo dhan iyagana markano talooyin wax ka olen inta kasoo baxaan ayagana aan la wadaagno hay-adaha quseeya iyo dawladaba waxaa kaloo kasoo qeybgelaya hay-ado waaweyn oo caalamiya sida hadda hay-adan igad representative baa ujooga wakiila uu kasoo qeybgelaya shirka i m shirkan maaragtay iyagala unisomka representative bay soo darsadeen hay-ado badan oo caalamiya iyagana ka yimid marka in haddii ama mashaariic loo bedeli lahaa ama haddii kale maaragtay daraasooyin kaleo siyaadaha lagu sii sameyn lahaa talooyinka waxaanu rabnaa inaan sidaas u dhaqan gelino haddii ilaha idmo
taasi waxay ahayd guddoomiyaha golaha qurba joogta soomaaliyeed jawaahir daahir khadka telefoonka ee dalka turkiga ayay ugu warantay xuseen bare aadan